nsad waad mahadsan tahay xalay c t hore waxaa kusoo rogmaday magaalada qardho daad xoogan oo gudaha u galay guud ahaanba xaafadaha kala duwan ee magaalada gaar ahaan inta dhacda aaga tog haddii aan juquraataan fiirno qardho waxay ku taallaa dhulka loo yaqaano nugaasha gaar ahaan dhul fidsan oo buuro gagaabana leh meelaha qaybtoodna hoosu gudan waxaana mara tog magaalada bartankeeda biyaha meel ka keenaa ilaa degmada taleex ilaa soolka shishe ka keena biyaha iyadoo aan la ogeyn fiidkii dadkiina howlahoodii caadiga iska wataan waxaa kusoo dhacay xalmar magaaladii tokyo biyo iska biyo tiradooda aada u badan tahay wada taasi oo xaafadaha magaalada gudaha u galay durbadiiba waxaa bilowday in xaafadaha ku yaala dhanka hoose ee magaalada gurmud loo sameeyo isla saacadii kadib biyuhu ay soo bateen waxay kusii safeen xaafadaha dhammaanba badankooda inta taagga saaran maahae waxaa lasoo badbaadiyey boqolaal qof oo ku jiray xaafadaha hoose kuwaasi oo xalay hooyo la-aan ahaa kuna hoyday daaradaha iskoolada iyo saldhigga magaalada qardho gudahooda intan loo xaqiijiyey sida uu sheegay guddoomiyaha degmada qardho master qaal waxaa ku geeriyooday halina oday ahaa oo ay heladiisu xaqiijiyeen sida uu sheegay guddoomiyuhu ilaa xalay waxaa socday gurmadaha si kala duwan dadxa lagu soo guraya iyadana sow baabuurta waaweyn ee birta culus loo yaqaano sida cagafcagafyada iyo gaadiidka ay isticmaalaan ciidamada kuwaas oo keliya u suurtagelaysa inay galaan xaafadahaasi dadkana sidaas ayaa lagu soo dadgureynayay inta badan xaafadahaasi waxay ahaayeen kuwo joogahaan hooseeya togana ku dhow marka saasay biyuhu deg deg ba u galeen sidan aanu wada la wada soconno saacad noocan oo kale qardho waxay ka dhaceen abril sanadii labada kun iyo labaatanka kaasi oo keenay khasaare nafeed oo dad badan ay ku dhinteen kuwa ay ku dhaawacmeen hanti badana lagu waayay